sharciga dhinaca xuquuqda bini aadamka ee dastuurka waddanka kenya oo horay dacwado looga soo gudbiyey ayaa maalintii shalay maxkamadda sare ee waddanka kenya waxa ay ku tilmaantay qaybo ka mid a oo la xiriiray dhinaca sharciga argagixisada iyo ammaanka ee sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanku inaanu dastuurka waafaqsanayn taasi oo ay ka mid tahay in dembi loo qaato dadka markaasi xuquuqdooda cabiraya dhinaca warbaahinta waxaa kale oo shan xubnood oo iyaga horay loogu saaray laba iyo toban qodob oo ka mid ahaa qodobo lagu sheegay inaanay dastuurka waafaqsanayn ilaa iyo intii sanadkii aynu ka soo gudubnay baarlamaanku uu meel mariyey sharciga dhinaca argagixisada oo cabashooyin badan laga muujinayey waxaa kaloo ku jiray ilaa iyo sideed faqradood oo kale oo horay loo sheegay qodobadii uu saxiixay madaxweynaha waddanka kenya sagaal iyo tobankii disembar inay ahaayeen dacwad markaasi ka dhana ay gudbiyeen golaha kood la yidhaahdee mucaaradka waddanka kenya iyo hay-ada maxali iyo dhinaca xuquuqda bini aadamka markaasi iyagu ka shaqeeya waxaa kale oo ay dalbanayeen in laba iyo labaatan sharci oo kale ama qodob oo kale oo dhinaca markaasi xeerka dhinaca nabadgelyada wax laga bedelo xuquuqda bini aadamka kutubashadeeda waxaa kaloo weheliyey qodobo ku saabsan xuquuqda hadalka iyo xuquuqda qofku uu shaksi ahaan yeelanayo diiwaangelinta dadka qaxootiga ah iyo muwaadiniinta iyo weliba dacwadaha qofku inuu helayo cadaalad marka uu sharciga hortaagan yahay garsooraha dacwadaasi isagu markaasi hagayay maalintii shalay isaak lenona waxaanu sheegay dhowr qodob oo dhinaca warbaahinta ku saabsan oo isbedel lagu sameeyey inaanay sharciga warbaahinta waafaqsanayn waxaanu yidhi We make the following declarations and orders. Section 12 of the Speech Laws Amendment Act waxaanu samaynay bayaanada soo socda inay yihiin kuwo aan sharciga waafaqsanayn faraca afraad ee sharciga dib u sixidda iyo faraca lixdan iyo lixaad ayay maxkamaddu caddaynaysaa inay yihiin kuwo aan sharciga waafaqsanayn oo xadgudub ku ah xuquuqda hadalka waxaa kaloo iyana ka mid ah qodobada la xiriira dadka qaxootiga ah kaararka la siiyo iyo kuwa been abuura oo mararka qaarkood la sheego inay si sharci darraa ku heleen iyo rugsada dhaqdhaqaaqa qofka qaxootiga ahi u leeyahay meelaha uu markaasi doonayo inuu aado isagoo lagu xadiday inuu waraaq ka qaato haddii aanay ogolaasho ka haysan guddoomiyaha markaasi xerada madaxda ka ah
faraca afartan iyo sideedaad wuxuu ka hor imaanayaa faraca sideed iyo tobnaad ee sharciga xuquuqda dhaqdhaqaaqa qaxoontiga mana aha mid waafaqsan sharciga waana mid xadgudub ku ah heshiiskii ilaalinta xuquuqda qaxoontiga ee faraciisu yahay laba boqol iyo konton iyo lix kaasoo la aqoonsaday sannadii kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo kowdii oo lagu gaaray magaalada geneva ee dalka switzerland kulankii ay yeesheen qaramada midoobay maruu ka hadlayay qodobada iyagoo la xiriira dhinaca dadka qaxootiga ah ayaa waxaa aada looga walaacsanaa boqol iyo konton kun waxaan ka badnayn in loo ogolaan karo dalka kenya gudaheeda inay joogi karaan iyadoo in ka badan saddex boqol oo kun oo kale lala yahay meelay markaasi ku noolaanayaan haddii sharcigaasi uu meel maro waxaana dacwadda uu ku tilmaamay isaak lenona in aanay sharciga waafaqsanayn waayo waxa uu sheegay wadamo badan oo ka tirsan dunida oo aan weli iyagu gaarin nidaam ama wakti ama qorshe ay ku xadidayaan dadka qaxootiga ah ee xuduudahooda soo gelaya tiro cayiman oo ay dalka ku joogayaan waxa uu kaloo ka hadlay sharciga dhinaca ciidamada booliiska iyo dib u habayntooda ku saabsanaa oo qaybo ka mida uu ku tilmaamay inaanay sharciga dastuurka waddanka waafaqsanayn arrimahaasi oo dadka qaxootiga ah qaar badani ay walaac fara badan ka muujinayeen marka la eego dembiyada dadka lagu soo eedeeyo iyo inta lahayn karo iyo weliba dib u celinta qaxootiga oo aan weli kuwa markaasi iyagu sida tabaruca u doortay mooyaane kuwa kale aan sharcigu ogolayn in si khasaba lagu celiyo yaasiin ciise wardheere v o a nairobi